إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii buluuqu lmaraam min adilati alaxkaam kitaabuulxaj ayaan ku dhex jirnay gaar ahaan baabkaa baabu lixraami wamaa yatacallaqu bihi baabkaasaan ku dhex jirnay waxaan soo gaarnay xadiidka cabdulaahi bni cabbaas ee ka hadlaya nabigu inuu istoobay asagoo muxrim ah وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واستوبي والحال هو نبي محرم وحرميه سبا محرم اه oo waxa muhrim xira qofku markuu xaj xirto ama uu umra xirto alayraaba muhrim marka asagoo muhrim ah oo amal u xarm amal u xiran yahay ayuu nabigu istoobay sallallahu alayhi wasallam xadiidkaas marka waxaa laga faa'iidaysanayaa oo uu daliil u yahay in toobinku u bannaan yahay qofka muxrimka ah inuu u bannaan yahay waana madhabka jumhuuru ahlilcilmi sida abu xaniifa iyo shaafici iyo maalig iyo axmed iyo qayrkoodba laakiin meesha layska toobayaa mar waxay noqon kartaa madaxa marna waxay noqon kartaa meel kale hadduu madaxa iska toobo waxay noqonaya marka tin in la xiiro madaxa waa la yska toobaa hadduu qofku marka madaxa iska toobayo waxay noqonaydaa inuu tin xiiro hadduu marka tin xiirana waxaa laraga laga rabaa video hadduu tin xiirana fidya laga rabaa fideo ayaa laga rabaa waxaa laga rabaa inuu neef ariya qalo haddii kaleeto saddex maalmood soomo haddii kaleetana uu lix miskiin uu siiyo saddex saac oo miskiinkiiba saac barkiis uu siiyo marka waa inuu iska bixiyo fidyo taasaa laga rabaa hadduu madaxa ta hadday meel kale tahayna dhib male waa iska toobaya xadiiska sariixu ku cad yahay qofka inuu istoobi karo asagoo muxrim ah isagoo muxrim laakiin hadday madaxa tahay waxa weyn meelaa la xiiraa meeshaasaa laga toobaya tin mar haddii la xiirayna waxaa laazimayda fidye inuu iska bixiyo fidyadana xadiiska soo socda kacb ibnu cujra ayaa caddaynayee waa takhyiir saddex shay a mid laga rabaa neef arya inuu qalo iyo inuu waxa weeyaan saddex miskiin kiiba sac barkiis siiyo lix miskiin inuu kiiba hal saac barkiis siiyo marka waa saddex saac raashinka laga rabaa inuu bixiyo saddex saaca laga rabaa inuu bixiyo lix miskiin inuu siiyaana laga rabaa ama saddex maalmood uu samo waana khiyaar saddexda miduu rabuu samayn karaa وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واستوبي والحال هو محرم يهي متفق عليه وعن كعب بن عجرة كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت والله قاضي إلى رسول الله رسولك إلى حقي صلى قاضي صلى الله عليه وسلم والحال القمل إنجرتي يتناثر ضادني على وجهي وجهي كركيس وكسو ضادني فقال النبي وغيري ما كنت معنا أهين أرى مت أمالين يألوجع حنونك بلغ بك إنو كلا قاري maa ara meeshaan arkayo tejidu shaata neef arya ma heli kartaa qultu waxaanay laa ma heli karo qaalana wuxuu uhi fasum soon alaaata ayaamin saddex maalmood aw adcim ama quudi sittata masaakiina lix miskiin likulli miskiinin miskiin kastana waxaa u sugnaaday nisfu saacin saac barkiis muttafaqun calay kacb ibnu cujra ibnu umaya alqudaaci aa la ihahdaa kacb ibnu xujra ibnu umaya alqudaaci xaliifu lansaar reer ansaariyadu la xaliif ahaa wuxuu ka qayb galay sulxulxudaybiya markaasaa waxaa ku soo degtay qisada fidyada qisada fidyada ayaa ku soo degtay aayadda suuratu lbaqara ayaa soo degay faman kaana minkum mariidan ow bihi adan min ra'sihi fafidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusukin aayadaasaa ku soo degtay oo waxa weeye macnaha sababkiis usoo degtay madaxiiya injiru ka gashay markaasuu aad u xanuunsaday markaas wejigiisa xataa kusoo daaday wejigiisa ayaa injirtii kusoo daadan oo ka muuqana dhibaatadii heerkaasii gaartay marka xanuunkii wuxuu la gaari inuu soco waayey waa la qaaday qaraabadiis yaa gabalinta qaaday inay nabiga u geeyeen sala allahu calayh wasalam marka nabigu markuu arkay wuxuu yidhi ma u malaynayn inaad heerkaas xanuunkaagu gaaray ee neef arya ma heli kartaa marka wuxuu dhihi jiray nasalat fiya khaasa anay igu soo degtay si gaar ah si gaar ah aniga iigu soo degtay aayaddaas wa hiya lakum caama idinkoona caamay idintoo xukunka waxa weeyaan sidaas aniga aan ugu camal falo ayay idinkana idinkugu bannaantah inaad ugu dhaqantaan waa meesha qaacidada ay ka qaateen culummada usuuliyiinta alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sababi cibrada daliilka waxaa laga fiiriyaa lafdiga cumuumkiisa hadduu lafdi caama yahay caamnimadaasaa loo qaadana loogu camal falaa laakiin khusuus ahaan qofkay ku soo degtay waxa weyaan xukunku gaar ku noqon ma alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab halkaas marka xadiidkan nasay ku taba ku cadda maxaa yeele wuxuu dhihi jiray nasalat fiya aayaddu ana igu soo degtay khaasatan si gaar ah oo arrintaydoo taaganay ka soo degtay wa hiya lakum caama idinkana xukunkaa idiin sugnaaday si guud oo lafdigaasaad soo gadayda aayaddu kacab ibn xujra ma dhihina waxay tidhi faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi faman kaana minkum mariidan ow bihi adan min ra'sihi fa fidyatun macnaha qofkii uu xanuun ku sugan yaho xanuunsan amase dhib ku sugan yaha xagga madaxa oo tinta xiira waxa weeye fa fidyatun min siyaamin aw sadaqatin aw nusuki waxaa laga rabaa fidyo oo saddexdaas saddexdaasu khiyaaru leeyahy marka wacan kacab ibni xujrata radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kacab ibni ujra kacab ibni cujra waxa weeyaan wuxuu ka qayb galay sulxu lxudaybiya ibnu sacad wuxuu sanad jayida ku wariyey in gacmihiisa mid la gooyey khasawaadkii mid ka mid ah uu lagu gooyey labada gacmood mid looga jaray kuufuu deganaa jira kadibna madiinuu ku dhintay hijriyadu markay ahayd konton iyo kow isagoo toddobaatan iyo shan sano jira isagoo toddobaatan iyo shan sano jira wacan kacb ibni xujrata radia allahu canhu qaal xumiltu waa lay qaaday ehelkiisa gobol ka mid a qaadeen ilaa rasuulilaahi rasuulka allah la ii qaaday sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay xaggiisa ayaa la ii qaaday marka waxa weeyaan aad inuu xanuunsanaayo meel adag ay gaartay kutusayda waxayna ahayd sanadii lixaad oo hijriyada ilaa sulxulxudaybiya waa sanadii lixaade sanadii lixaad oo hijriyada ayay ahayd markii rasuulka loo geeyey walxaal ayaa lay qaaday yuu yidhi alqamlu injirtu yatanaaharu u daadana calaa weji wejigay korkiisa ay ku soo daadaneen oo xataa salafka gabola xataa iska ilaali jiray inji injirtaas inay dilaan markay muxrimin yihiin oo le injirtiisaa loo dilaya waa xayawaan mar haddaan muxrim ah marka ma inuusan taabayna muuqata markaasa wejiga iskaga soo daadana qofka muxrimka aad u isku ilaalina fa qaala wuxuu yidhi nabiga maa kuntu maanan ahayn uraa mid u malayna bidami lhamsa hamsada waa la godaa uraa bimacnaa adunu wey mar haddii hamsada la godo uraa mid u malaynaya maanan ahayn alwajaca xanuunku balaqa bika inuu kula gaaray maa ara meeshaan arkayo meesha aan arkayo u malayn mayn xanuunkaagu inuu gaaray marka araada dambeydana waa bifatxi hamza oo waxa weeyaan meesha aan hadda arkayo waa ru'ya basariya uraana waa daniya tajidu shaatan ri ma heli kartaa su-aashaasaa nabigu weydiiyey sala allahu calayh wasalam ma heli kartaa ayuu yidhi maxaa yaele hadduusan heli karin waxa weya labada kalea la amraya hadduu heli karana saddex shayuu khiyaar u leeyay midku samay lahaa ri ma heli kartaa qaala wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam qaala soo qadaro tajidu ma heli kartaa shaatan ri qultu waxaan idhi laa qaala nabi wuxuu ihi fasumsom alaaata ayaamin saddex maalmood saddex maalmood saddexda maalmood inay isku xigaan inaysan isku xigin nabigu kama hadlin mar haddii shaarica uu shayga waxa weya si mulaqa u sheegana si mulaqaha loogu dhaqmaa saddex maalmoodaa laga rabaa ama ha isku xijiyo ama yuu isku xiji mar haddaan shaaricu dhihin ha la isku xijiyo ama ha la kala qaado oo uu si mulaqa shayga uu u amro mulaqaasa loogu dhaqmaa oo waxaa la leeyahay in la isku xijiyo iyo inaan la isku xijin labadaba way banaantaha laleeyahy saddex maalmood aw adcim ama quudi sittata masaakiina lix miskiin lix miskiin shan ma quudi kartid waa inaad li ka dhigto likulli miskiinin miskiin kastana nisu saacina usugnaaday muttafaqun caleyh miskiinkiiba hal saac barkiisu leey marka lixaad u qayben haddaad saddexdii saac bixida laakiin saddex kaliya siido kaa gudbime waxaa la rabaa lix miskiin min saac barkiis inaad siido xadiidku marka wuxuu daliilu yahay qofkii muxrim ah ee madaxa waxa weeyaan ka dhibtoodo tinta u adkaysa waayey la tinta in la xidha waa xaaraan walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluga alhadyu maxilla qofka muxrimka waa ka xaaraan inuu tinta xidho marka uu xajka xirto ama cumrada uu xirto ayay xaaraan ka noqoneen marka maadaama ay xaaraam ka tahay oysan u bannaanayn hadduu adkayso waayo xanuunsado waxaa u bannaan inuu iska xiidho markuu iska xiidhana uu saddexdan midku doono sameeyo saddexdaas midkuu sameeyo aayaddu khiyaar ay caddayday oo waxa weeye waxaa la yidhaahdaa waxa weeye fidyada midna waxaa la yidhahdaa takhyiir midna waxaa la yidhahdaa tartiib tartiib macnaheeda waxa weyaan kanaad samaynay adoo kan samayn kara wax kale kuma bannaana haddaad kan awoodi weydaad kan samaynay markaad kan awoodi weydana kaasaad samaynay takhyiir saasaa la yidhahdaa waxaan rabaa waxaan rabaa tartiib tartiib saasaa la yidhahdaa takhyiirna waxaa la rabaa marka horeba midka rabto samayn marka fidyadan waa waa takhyiir adaa khiyaar leh kaad rabtaad samaynay waa takhyiir middaan waa takhyiir sunaduna si sariixahay u cadayda saddexda shee qur-aanku sheegay sunnadaa fasirtay qur-aanku wuxuu yidhi waxa weeyaan fa fidyatun min siyaamin ow sadaqatin ow nusukin waxaa laga rabaa fidyo oo soon ah ama sadaqa ama gawrac ah marka sunnadaa cadaydayoo siyaamintu waa saddex maalmood sadaqadana waa saddex saacoo lix miskiin la siinayo nusugana waa neef cariya waa neef cariya fidyana waxaa la yidhaahdaa waxa qofka ku waajiba markuu waajib ka tago xaju xirtay waajibu ka tegey amase shay asagoo muxrimu shay xaaraana sameeyey shayga ku waajibayaa fidya la yidhahdaa qofku cadaabu iskaga furana fidyo haddaad maqasho waa labadaas mid waa qofkii waxa weeyaan xaj u xirnaa oo shay waajiba ka tegey amase waxa weeyaan qofkii asagoo muxrima ayuu waxa weeyaan wuxuu sameeyey shay xaaraanka ah shay xaaraamka ah kaasaa waxaa la yidhahdaa fidya fidyaa la yidhahdaa fidyaa la yidhaahdaa waxaa khilaaf aimada dhexdooda ku jira neefka halkaa lagu qalaa imaam shaafici wuxuu leeya waa in xaramka lagu qalo xaramka waa in lagu qalo oo masaakiinta xaramka neefkaas la siiyo sida xoolaha hadyiga oo xajka lagu qalo laakiin sidaas waxaa khilaafay imaamu maalik iyo axmed bin xambal waxay leeyihiin meesha qofka waxa weeyaan ay kula waajibtay bartaasu iskaga bixina qowlkaasuna rajaxay cabdulaahi bnu saalix alfawsaan minxatulcallaamka u kitaabka ku sharxay sababtoo ah sulxulxudaybiya waxaa loo ogyahay markay dhacayday xaram maba loo ogolayn nabiga iyo saxaabada waaba laga celiyo waa laga hor istaagay marka nabiguna ma dhihin dir neefkaane waxaad ku qashaa xaramka ma dhihin lama hayo neef hadduu hayo inuu qal yidhiya muuqato ma ujeedaa dirna meeluu ku yidhi lama hayo idan marka waxa weeyaan sida raajixa ah waa inuu bartiisa ku qali karo waa inuu bartiisaas uu kula waajibay uu ku qali karo marka maxduuraadka shan shay ayaa isku xugun ah yidhaahdaan fuqahadu shan shay shantaa shay waxay yihiin madaxa inuu xidhaa qofka xaaraanay ka tahy inuu cidiyaha jaraana xaaraanay ka tahy mara oo jirka sidiisa loo tolay inuu xirtaana xaaraanay ka tahy oo ninkii ninkia laga hadla ama qamiis u gashado ama sarwaal gashado ama macawis gashado ama funaanad gashado waa ka xaaraam wax carfaya inuu marsadaana xaaraamay ka tahy sidaasoo kaleeto waxaa ka xaaraana tinta inuu xidho tinta inuu xidhaa waa ka xaaraan madaxa inuu daboolaa waa ka xaaraan cidiyaha inuu jaraa waa ka xaaraan mara sida jirka u tolan inuu inuu gashadaa waa ka xaaraan wax carfaya inuu marsadaana waa ka xaaraan shantaas waa ka xaaraan qofka markuu xirto xaj ama cumro hadduu mid ka mida ku dhaco oo shaygaas xaaraanta ka ah ku dhacana fidyada laga raba waa middaas oo takhyiirka ah waa middaas takhyiirka ah marka waxay yidhaahdaan ahlucilmigu marka shantooda waxa qur-aanka iyo sunnadu nasgareeyeen waa tinta la xiro taasay nasgareeyeen qur-aanka iyo sunnaduba oo qur-aankiina waa caddeeyey faman kaana minkum mariidan aw bihi adan min ra'sihi fa fidyatun oo fa xalaqaa meesha ku jirta xadiidkan kacbi ibnu xujrana wuxuu nasgareeyey waa tinta afarta kaleeto jamaahiiru ahlicilmi waxay idhahdeen waa la mid hadii qofku afarta kale mid ka mida sameeyo cilada ka dhaxaydaana waxay tahay tarafi dhammaantoodu waxay keenayaan arrimahaanu qofku inuu isbasaasiyay keenaya oo qofka ciddi ma jari karo wax carfaya ma marsan karo madaxii ma daboolan karo tarafuhii oo dhanay ka soo hor jeedaan waxaan ama raaxaysigii marka waa isku wada xugun ay yidhahdeenoo waa looga qiyaasana weliba tinta nasku wuxuu ku soo aroray tinta madaxa laakiin tinta jirka kale ku taallaa dhammaan waa la miday yidhahdeen ahlucilmigu waa la mid ayadaa looga qiyaasanaa ibnulmundir iyo ibnu cabdilbari waaba ijmaac yidhahdeen inay la mid tahay imaam axmedna wuxuu yidhi tinta madaxa iyo garka iyo kilkisha khilaaf ma ogi waxa weeyaan qof khilaafay oo labadoodaas kala qaaday ma ogi daahiriyada unbaa khilaaftay daahiriyada unbaa khilaaftay sida cabdullahi ibni cabaas tafsiirkiisa markuu fasirayey uma lyaqduu tafathahum walyufuu nuduurahum uu fasirayeyna waxaa ku cad inay isku mid yihiin maxaa yeelay tafathka wuxuu ku fasiray cabdullahi ibni cabaas jamratulcaqaba la tuurto xoolaha la qalo tinta la xirto iyo ama la gaabsado iyo shaaribka iyo ciddiyaho la yska shego taasna macnaheeda waxa weya markii horeeto qofku muxrimkaa inay xaaraam ka aheed wey inay xaaraam ka aheed wey marka waa isku mid shantaasa isku xuguna shantoodana xugunku wuxuu ku soo aroray xiiridda afarta kalena waa looga qiyaastay afarta kalena waa looga qiyaastay wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal lamaa fataxa allaahu ilaahay markuu u furay calaa rasuuli rasuulkiisa makata maka qaama rasuululahi rasuulka allaa istaagay sala allahu calayhi wasalama fi naasi dadka dhexdoodu istaagay faxamidallaah allah ayuu mahadiyey nabigu wa atnaa calayhi alla waa ammaanay uma qaala wuxuu yidhi nabiga ina allaaha alle xabasa waa ka celiyey can makata maka alfiila maroodigii ku soo duulay wasallada ilaahay wuxuu ku salliday calayhaa maka rasuulahu rasuulkiisa iyo walmu'miniina mu'miniinta wa inahaa maka lam taxila xalaal uma noqon liaxadin qof qofkaasoo kaana ahaa qabli aniga hortay qof iga horeeya ilaahay uma xalaalayn inuu maka ku dagaalamo wa inamaa uxillat lii anigana waxaa lai xalaaleeya saacatan min nahaarin qadar yar oo maalin ka mid a saacadda waxaa loola jeedaa qica min azamaan saacadda tii lixdanka daqiiqaha loolama jeedo waxay ahayd waagu markuu beryay ilaa casirki intaasaa loo ogolaaday wa inahaa maka lam taxila xalaal u noqon maydo liaxadin qof qofkaasoo bacdi aniga iga dambeeya qof iga dambeeya ilaahay u xalaalay ma inuu ku dagaalamo anaa ilaahay ii xalaalay ugu horreeyey qof alla u xalaaleeyo ilaa qiyaamu saacana qof ilaahay u xalaalayna ma jiro inuu ku dagaalamo ilahay qof u xalaalayna ma jiro markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam falaa yunafaru sayduhaa ugaarkeeda lama cayri karo walaa yukhtalaa shawkuhaa qodaxdeeda lama goy karo walaa taxilu xalaal ma ahan saaqitatuhaa baadida ku luntay ilaa limunshidin ilaa limunshidin qof baafinaya ama yaboohinaya maahani waman qutila qofkii la dilo lahu asaga xaal u sugnaaday qatiilun mid la dilay fa huwa bikhayri nadarayni laba aragti midda u qayr badanu leeyahy faqaala cabaas cabaas ibni cabdilmualibaa wuxuu yidhi ila lidkhira geedka idkhirkaa ma ahane yaa rasuul allah rasuulka allo geedaha kale haddaan la goy karin idkhirka noo soo reeb fa innaa anagu najcaluhu idkhirka waxaan yeelnaa fii qubuurinaa qubuuraheenna iyo wa buyuutinaa guryaheenna faqaala nabi wuxuu yidhi ila lidkhira idkhirku kuma jiro muttafaqun calayh xadiidkan wuxuu ka hadlayaa xurmada maka almukarama radia allahu tacaala canha wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala lamaa fataxa allaahu ilaahay markuu u furay calaa rasuuli rasuulkiisa sala allahu calayh wasalam maka maka markuu u furay sanadii maka la furtay waa sanadii sideedaad oo hijriyada sanadii sideedaad oo hijriyada nabiga sala allahu calayhi wasalam markii ilaahay soo diroo rasuul laga dhigay saddex iyo toban sano makuu joogay waa ka hijrooday madiine sideed sanuu joogay isku dar koob iyo labaatankaa sano mako mushrikiinta haysteen koob iyo labaatankaa sano oo waxyigu degaayey mako waxa weeyaan mushrikiinta haysteen hal daqiiqadna ilaahay ma xalaalayn in lala dagaalamo intii dagaal dhacaayey ee beder laga dagaalamayey ee uxud laga dagaalamayey ee axsaab la dagaalamayey ee waxa weeyaan dhammaan nabiga xalaal uma ahayn inuu ku dagaalamo oo uu maka ku duulo ayadoo kufaar mushrikiinu haystaan xataa sulxulxudaybiya sababta uga laabtay saas ahayd heshiisii xataa waa socodiid nabigu inta yidhi hadday iga celiyaan waa la dagaalamaa ahashi geli diid markaasuu go-aan qaatay uu yidhi ilaahay maroodigii diiday inuu maka galo allahaasa hashaydana celiyey marka ilaahay ma ogola maanta in dagaal in meesha aan ka sameeyo wey markaasuu yidhi ballan ilaahay weeye maanta kufaarta meesha haysataa wax kastoo lagu weynaynayo xurmada mako oy soo jeediyaan waa ka yeelay qodobaday soo jeediyeen waad ogey waxay yidhahdeen sanadan kuuma ogolin mana dawaafida naga laabo qofkii annaga naga midoo soo islaama kuu yimaadana waa noo soo cele mid markii muslim ahayoo xirxirnaaba oo suhayl ibnu camar u dhalay abujandal oo xirxiranaaday carar ayaa yimid muslimiinow i badbaadiya kaasaa la kanaa ka bilaabayda waa noo celi nabigu u celi isagoo le war muslimiin oo magaaladaana lai celin oo diintayda iga fidnayna hayla maka ilaahay ma ogola in lagu dagaalo waa hal ka mida iidaayo nabigu ninkii saxiixa heshiiska saxiixaay oo ninka laftiisa weliba aabihiis ah ninka awrdabarayna markaasuu yidhi kan haddaadan ii celin wallaana heshiis kula xidhanay nabigu waa la xidhay sala allahu calay wasalam taas marka waxay ku tusaydaa maka meesha ilaahay ka joogto sababtoo ah ayagoo mushrikiin haystaan sanad caabudayaal ah aa ilaahay u diiday inuu dagaal ku xalaaleeyo ilaa sacaddii ilaahay uu nabi maxamed u ogolaa sanada sideedad maahan oo maalin qayb yaroo ka mid ah haddii marka kadib muslimiin haystaan waxay ku tusaydaa hadda meeshay joogto meeshay joogto weynanka meesha magaaladaas ilaahay siiyey iyo qiimaha iyo qadarinta uu yeelay marka maka sanadii la furtay waa sanadii sideedaad maalinkaasa ilahay u fasaxay nabiga maali waagu markuu beriyey ilaa casir saacadda aan hadlaayo waxay ku laabatay yuu nabigu waxa weyn xurmadeedii dib dambeyna ilahay qof ugu xalaalayma nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam haddii qof xalaasho tago oo yidhaa nabiguba waa ku dagaalamay anna waa ii xalaal waxaad ku tiraahdaa nabiga alla u xalaalaya adigana kuuma xalaalay saas ku idhahdo saas ku idhaahdo taasna waxay ka mid tahay waxyaalahay ahlucilmigu u daliishadeen ayada iyo xadiidkii nabigu uu yidhi laa hijrata bacda alfatx weligeed dambe maka laga hijrooma labadan waxay u daliishadeen weligeed dambe maka gaalo qabsama weligeed welidaa saa daraaddeeda caalamulislaam oo dhan markay kufaartu gumaysaydoo qabsanayday weligeed maka gaalo ma qabso taasuna waxay noqotay mucjizo oo mucjizaadka nabiga ka mida sala allah alay slam maxaa yeele maalinkaasuu sii sheegay weligeed dambe inaysan banaanayn in laga hijrooda illa meesha haddii gaal qabsato waa in laga hijroode marka culamadu waxay yidhahdeen laga hijrooma macnaheeda waxa weeye weligeed dambe gaal qabsama maxaa yeele haddii gaal qabsanaayo waxaa banaanaan lahayd in gaalka laga kiciyo lala dagaalamo haddii gaal qabsado idan weligeed dambe ilaahay xalaalayma macnaheeda ma ahan gaalaa qabsa doonta ha loo daayo maaha ee macnaheeda waxa weye weligeed dambe gaal qabsama weligeed dambe gaal qabsama ila ilaahay wuu ogyahy ilaa qiyama waxa dhacay iyo kadibba iyo koorba waa ogyi kama qarsoona wuxuuna nabi maxamed u waxyooday inaan weligeed dambe dagaal xalaal ku noqonin ma ahan macnaheedu gaal waa qabsan doona lakin ha la iska daaya maaha ee macnuhu waxay ku caddahay weligeed inaan gaal qabsayn marka ee daarulislaam ay ahaanayd markii ilaahay maka nabiga u furay qaama waa istaagay rasuululahi sala allahu calayh wasalam fi naasi dadku ka dhex istaagay waxaad moodaa markuu magaalada furtay inuu hadalka yidhi mana ahayn saas sagaal iyo toban maalmood uu nabigu joogo sagaal iyo toban maalmood ayuu joogay sababulwuruuda jiray marka xadiidku sababu lahaa nabiga sala allahu calayh wasalam isagoo jooga ayaa qabiilada reer khusaaca ayaa dileen nin reer bani layth ah qabiilada reer khusaaca ayaa waxay dileen nin reer bani layth ah waxayna u dileen nin hore oo qabiilada reer bani layth ka dileen ay ugu aaraayeen ilaa carabtu waxay yiqiineen waxa weyan hebel reer hebela nin naga dilay annagan aan ka soo aarano nin aan ka dilno saasay yiqiineen carabtii jaahiliya marka nin reer bani laysa oo laga dilaa reer waxa weeyaan reer khusaaca ninka dilay u dilay sanadaas nabigu uu furtay markaasaa nabiga loo sheegay markaas unta hashiisii koray uu qudbeeyey uu hashiisinta koray ayuu qudbeeyey taasna waxay ku tusaydaa markii wax dhacaano arrin dhacdo inay sunno tahay inta la istaago oo waxa weeyaan qofka caalimkaa istaago in ummadda kala hadlo dhacdadaas dhacday oo xukunkeeda ummadda uu caddeeyo sidaas ayay ku tusaydaa marka sidaasay aheedoo sababku sidaasu ahaa marka nabigu waa istaagay fi naasi dadku ka dhex istaagay faxamidallah allu mahdiyey wa anaa calayh tanana waa sunno kale oo kutusaydo sunnada nabigu inay tahay waxa weyan khudbada in lagu bilowdo waxa weyan xamdiga sidaasayna sunnada nabiga aheed qofka hadlaya inuusan wax kale ku bilaaban khudbada ee uu ku bilowdo ina alxamda lilah uu ku bilowdo sunnada nabigu saasay aheed haddii warqad la qorayana bismi illaahi raxmaan raxiim in lagu bilowdo saasay sunada nabiga aheyd sal اlahu alيه waslm waafnaa calayhi ilaahay buu ammaanay uma qaala wuxuu yidhi nabiga ina allaha alle xabasa waa ka xabisay an can makata maka alfiila maroodigii maroodi maroodiga waa kii waxa weeyaan suuraة اlfiil ilaahay ku sheegay oo xabashadu markay ku duuleen kacbada ooy doonayeen inay dumiyaan markay ku duuleen oo ay doonayeen inay dumiyaan ayaa rabbulcaalamiin ka celiyey markaasuu ilaahay weynanta shimbira ku diray ayay baabi'iyeen marka taas weeye ilaahay baa ka celiyey markaas uu ilaahay ka celinayana kacbada yaa haystay mushrikiin markaas xataa mushrikiina haystay laakiin kuwa ku dowlaayana gaalo kale ahaayeen inay dunyaanayba rabin ee iyaga laftoodu khayr ma weli ilaahi weynaa waa ka celiyey iyadoon qof la dagaalantay aysan jirin oo banu aadana ah rabbulcaalamiin ciidamadiisa ciidan ka mida ku sallid oo ah shimbiro ilaahaa ka celiyey wasallada ilaahay wuxuu ku salliday calayhaa mako rasuulahu rasuulkiisa iyo walmuminiina ilaahay baa ku sallida u fasaxay sanadii sideedaad maalin ka mid ah inay waxa weyan ku duulaan toban kun oo ciidan ah nabigu la soo galay sala allahu calayh wasalam halkaasna waxay u daliishadeen jamaahiiru ahlicilmi in maka xoog lagu furtay waana sida jamaahiirtu qabaan khilaafan lishaaficiy imaam shaaficise wuxuu qabaa in sulx lagu furtay heshiis in lagu furtay oon dagaal lagu qabsan laakiin dagaal yaraaba subaxdii dhacay laakiin way isdhiibeenoo waa cabsadeen ilaahay baa ku salliday nabiga iyo muminiinta marka sida jamaahiirtu qabaan sidaas ayaa sawaab ah sidaas ayaa sawaab ah ilaahay baa ku salliday maalinkaas winahaa maka lam taxila xalaal u noqome liaxadin qof qofkaasoo kaana wainahaa maka dheh lam taxila xalaal uma noqon liaxadin qof xalaal uma noqon qofkaasoo kaana ahaaday qabli aniga hortay qof iga horeeya ilahay uma xalaalayn oo inuu ku dagaalamo xalaal uma noqon wainamaa wax kale maahan uxilad lii waa laii xalaaleeya saacatan saacad saacadaasoo min nahaarin maalin ka mid salaada subax la tukado ilaa casirkii intaasaa loo xalaaleyay saacadda marka qadar min azamaan ayaa loola jeeda wainahaa mako lam taxilla dib dambe xalaal ugu noqomeen liaxadin qof bacdii axadkaasoo bacdii aniga gadaalkay ahaaday culummadu laba masaley ka soo reebaan oo adilada caamkaahu tusaydo waa maxay qofka isagoo maka jooga la soo weeraro weliga tag inuu iska yihahdo iska celiyo oo u banaanta yidhahdo qofkii naftiisa loogu yimaado waa qof haddii qof asagoo maka jooga gudaheeda uu ku sameeyo wax xalaalaynaya in la dilo oo maxaa ka mid ah isagoo zaanig muxsan ah isagoo muxsanuhu zinaysta zaanig muxsanuhu noqdo isagoo muxsan ahaa ayuu zinaysta maka dhexdeeda dhagax nafta looga jari karay ama se qof muslimuhu dile waa loo qisaasi karaa marka hadduu sameeyo maka dhexdeeda ku sameeyo wax xalaalaynaya in la dilo waxa weeyaan sharcigii waa la marsiin karaa oo xagkii waa lagu oofi karaa labadaasay ka soo reebeen iyo tan difaaca ah haddii nafta lagugu yimaad iyo midaas oo ah qofkii ku sameeya wax dhiiggiisa xalaalaynaya magaalada gudaheeda in waxa weyn xadkii laga oofiyo haddii shuruuddii la helo haddii shuruuddii la helo marka qof kaleeta xalaal u noqon mayo nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam falaa yunafaru sayduhaa ugaarkeeda lama cayri karo ugaarta joogta lama cayri karo lama cayri karo hadii la yidhi lama dhibi karo waa kasii daranta lama dili karo cayrintaas la diidaya waxaa ka mid ah inaad inta cayrido markuu ka baxo xuduudda aad ugaarsato waa xaaraan lama ogolo inta lagu yidhi ugaarta ma taaba karta hadaad istiraado cayri ee markay xuduudda xaramka ka baxdo aad dilato xaaraan wey lama ogolo marka ugaar kale hadda maba joogto shimbira unbaa jooga xamaamka waxa weeyaan ayaa joogta xamaamkaasaa joogta marka ayadaas oo inaad iska ilaalid oodan taaban oodan cayrin meel hadday badanaaba waxaa loo firdhinayaa waxa weeyaan masagadaas iyo raashinkaas iyo qamardiga iyo waxaas qamardigay u firdhiyaan hadda masaga maba arag taasay u firdhiyaan marka qamardiga waxaas untaa loo firdhinaa dadkaas qof walbanta soo gado suuqa tagu u firdhinaya khalaas markaas iska burburanta meeshaad iska joogtaa cayrin marka markay cunayda ka leex adigu meesha ay taaganta adiga ha soo aadina ka leex dhinaca inaad ka marto ammaan waa inay kaa hesho ilaahay amnigiisaasay ku nool marka taasuna waxay kutusayda amniga mako meesha uu gaarsiisan yahy dad badan ma oga waxa weya waa iskaga soo aada markaasu cayrina hadda inaan la cayriyana nabigaad diiday saas looma taga karo waa inaadan dhinacna u cayrina bal ka leexo adiga waddadu waa ballaaranta marka lama cayri karo walaa yuktala lama gura karo shawkuha qodaxdeeda geedaheeda qodax kama goy karti iska daa geed kale qodax kama jari karti mamnuuc wey laakiin shawkuha haddii la yidhi meeshaas waxay yidhahdaan ahlucilmigu waxaan ku jirin waxa weeyaan wixii banu aadan uu beeray haye shawkuha taas maaha shawkuha maahane waa geed banu aadan tan ayadaa geedka waxa loo tiriye maka geedkii ilaahay ka baxsho iska baxay adugu ma guri kartid laan kama goy kartid qodax kama jari kartid laakiin wixii banu aadan awal ku beeray waxa weeyaan waa la goosan karaa walidaasa darad waxaa arkeeda mar kastaba geedo qurux badanoo wadooyinka lagu lagu beeray oo quruxda magaalada loogu talagalay shaqaaba u taaganoo u qorxirayo u qorjarayo geedaha qurxinao shaqadiisuba intaas tahay inuu geedkan u jaro tinta oo qurxiyo dhinacyadanta ka qorqoro geed qurux badan ka dhigo marka awalba iyagaa beeray marka qofkii beerta isaga waa jarjaro kara laakiin geedaha kaleeto ma taaba karti geedaha kale ma taaba karti nabigu wuxuu yidhi sal اllahu alayhi wasalam walaa taxilu xalaal maahan saaqitatu waa baadida ku lunta baadida ku lunta xalaal maahan in la qaado ilaa limunshidin qof baafinaya maahan qofkii baafinayay xalaal u tahay qofkii yaboohinaya oo waa maxay waryaa baadiyu ka luntay weligiis u leey weligiisna xalaal noqon hadduu konton sano baafiyo xalaal ma ahan inuu isticmaalo waa inuu iska wado idan waxaa lagu qaata marka horeba inaadan isku taaban ilaa haddii kaleto weliga inaad baafido wey xalaal uma ah laakiin baadida kaleo meelaha kale laga helo waxa weeyaan hal sanaad baafinaya hal sano kadib wax sheegta haddaad weydo waa isticmaali kartaa qofkii lahaa markuu yimaadna waa siinaya weligiis waa ka duwanta marka waman qutila qofkii la dilay lahu asaga xaalu u sugnaaday qatiilun qof la dilay fa huwa qofkaasu bikhayri nadarayni laba aragti tii u khayr badan u leeyay labu khiyaar u leeyay oo waa maxay inuu yidhaahdo ha la ii qisaaso iyo inuu yidhaahdo qisaastii waan ka cafiyey diyaha layga siiyo khiyaar u leey labada qofka haddii qof laga dilo oo qofku dilayna kas u dilay nabi maxamed aa yidhi sala allahu alay slam labadaasuu khiyaar u leeyay midku rabo faqaala alcabaas nabiga adeerkiis cabaas ibni cabdilmualib oo meesha joogay aa wuxuu yidhi ila lidkhira rasuulka allow geedka idkhirka nooga reeb geedaha lama taaba karo adiga yidhiye idkhirka bis noo fasa kaas noo soo reeb idkhirka waa geed caws oo xoogaa waaweyn wey caws nuuc baadiyaha ka baxo baldhoole la yidhahdo dee qofo magac kale inuu yaqaano waa dhacdaahe xoogaa ay waaweyn yahay wey baldhoolahaas wey waa caws xoogaa waaweyn oo laantiisu xoogaa waaweynta kaas wey marka caws kaas wey oo meelaha xoogaa dhagaxa ka baxa kaas marka kaas noo rebi kaasa nooga darin waxaa xaaraamta maxaa yeelay wuxuu yidhi cilladiyuu sheegay kaasa nooga darin uu yidhi horta markuu saas yidhi nabigu wuxuu yidhi ila lidkhira fiiri cabaasaa wuxuu yidhi ila lidkhira geedka idkhirkaa maahane macnaha rasuulka allow nooga reeb wey yaa rasuulalahi rasuulka allow idkhirka noo reeb waana sheegay cilada uu leeyahay noogu reeb wuxuu ihi fa inaa annaga najcaluhu waxaan yeelnaa fii qubuurina qubuuraheenna qubuurahan yeelnaa waxay tahay iilka markii la qodo qofka la geliyo buluketia meesha lagu daboolaa qofka la geliyey ila iyaga dhulkooda waa adagya iilay u sameeyaan laxdiyay sameeyaan ee midkaan shaqiga ma sameeyaan marka meeshaas jeertaa hojeexano qofka la geliyey meesha fuusada anagu aan saarno iyagu buluketiyay saarsaara laakiin buluketigi markii la saarsaaro meelo haddii ciidda godka lagu shubo ciiddu waa gele meelo yar yaroo daldaloolaa soo hare meelahaasa waxaa loo baahan yahay in waxa weeyaan la awdo cawskaana marka la gelina meelahaas meelahaasaa lagu daboola hadhow ciidda lagu shuba markaa meeshii gelima marka qubuuraha sidaasaan ugu awdna tan kaleeto waa buyuutina guryaha guryaha iyaga waxay qaabkay u shubi jireen waktigaas wuxuu ahaa guriga sanqaafkiisa kore geedaa la saara tiirarkan waaweyna la saara markii la saaro cawskaana lagu simaa korkoo dhan a la saara kadibaa dhoobo qoyana korka laga looga masax marka haddii aan cawska la saarin dhoobadii tiirkaan celima soo daadee labada tiir dhexdooda kasoo dhece dhoobadii marka geedahan kor la saaray waxaa loo baahan yahay caws la saaro oo lagu simo cawskaasaa celinaya marka waxa weya dhoobada qoyan marka guryahana saasaan ugu daboolana labadaas faaiduu nooleey markuu intaa sheegay nabigu wuxuu hi ila lidkhira idkhirku kuma jiro inta layna ka xarimay mutafaqun caleyh halkaasna fuqahadu waxay ka qaataan mas'ale waxa weeyaan oo fiqi ah oo masaladaas waxay tahay istinaha qofku markuu xugun sheego oo uu rabo inuu wax ka soo reebo waxay yidhahdaan xoogaa fasligu hadduu soo dhex galo waxba ka dhilmaa hadduu kalaamku waaxid yahay hayla hadda fasliga kala dhex galay istinaha iyo mustatna minhugi fiiri hadeer ila lidkir halkaa laga soo reeba waxaa laga soo reebayaa walaa yuqtalaa shawkuhaa halkaasaa laga soo reeba markuu nabigu intaas yidhi kadibaa cabaas wuxuu yidhi ila lidkhira idkhirka noo reebo kuma jiro e markaasaa nabigu yidhi ila lidkhira ka hadalaa kala dhex galay sooma jeeda mustatnihi mustatna minhugi waxay yidhahdeen xoogaagaas fasligaah wax ka dhibi maa hadduu kalaamku waaxid yahay laakiin hadeer haddaad inta xugun sheegto oo hadalkii kala gowdo hadal kale gasho hadhow aad tidha kii horan wax ka soo reeba istinahaas kuu ansixi ma waxaa lagu yihi qofkaan unba kugu leeyaha boqolku maxkamadaa la jooga markaasaad waxaad tidhi qofkan waxa weeyaan wuxuu igu leeyahay siddeetan cabaarad war wado dana kale ka hadasha mar daanta soo laabataa tihi ilaa labaatan markii laga reebo labaatani ka reeb siddeetanki lagaa yeelima igu leeyahay hadalkaas isku mid maaha waxaa la rabay hadalku inuu hal mida wada yahoon wax kale uusan hadal kale meesha imaan daad marka horata tir a boqol waa igu leeyahay marka laga reebo laba afartan aan siiyey lixdankaas kugu yeelana daad marka horeto istinaha saas iskugu xidhan yihi oo tidhahda lahu calaya mia ilaa arbaciin boqol wuu igu lahaa marka boqol waa igu leeyahay marka laga reebo afartan khalaas waxa weeyaan lixdanku kugu leeyahy haddii hadalku hal midaya oo isku xidhan laakiin haddaad inta marka horeto tira boqol igu leeyaho war kale gasho aad dib u laabato tirahdo afartan uusan igu lahayn lagaa yeeli maa lagu leeyahy waxaa rabaa hadalku inuu isku mid yahay mustatna iyo mustatna minhu وعن عبد الله بن زيد بن عاaصم رضي الله عنه أن رsuuل اللhi رasuuلka إلaahi صلى الله عليه وسلم قال wuxuu yidhi إنa إبراهيمa نaبiy للaahi إبراهيم xarma wuxuu xaرم ka dhigay makata magaalada maka وadaعاa waa u duceeyey لأhلiha dadkeeda وإنii aniga xaرمtu waxaan xaرم ka dhigay almadينaةa magaalada madiنة كamaa sidii xarma إبراهيم iبراهيم xaرم uga dhigay makata magaalada maka وإنii aniga dacawtu waan u duceeyey فيi saacihaa madiine suuskeeda iyo wa muddihaa madaalkeeda bimile maa dacaa ibraahiimu ibraahim ducadii u duceeyey labanlaabkeedan u duceeyey liahli maka liahli maka ducadii uu ibraahim u duceeyey labanlaabkeed ayaan aniguna u duceeyey madiina mutafaqu calayh وعn cabdلaahi بn زayd بn caaصm radي الlahu canhu ana rasuul اlahi rasuulka ilaahay salى الlahu عalيه waslm qaala wuxuu yidhi ina ibraahiima nabiylahi ibraahim xarama xaramuu ka dhigay makata magaalada maka xadiidkan wuxuu leeyahy nabi ibraahima xaram ka dhigay maka xadiid kaloo صaxiixana waxaa ku sugnaaday in allaha xarama maka ywma khalaqa الsamaawaati واlard maalintuu ciharyaalka iyo dhulyaalka abuura ilaahay xaram ka dhigay alcilmi waxay hahdeen waa iswaafaqsantaho waxa xaram ka dhigay waa rabulcaalamiin laakiin xukunka rabulcaalamiin cidduu u waxyooday dadkan soo gaarsiiday waa nabi ibraahim ilaa ilaahay xukunkiisa rasuul usoo dhiiba soo maaha maka inay xaram tahay ilaahay nebi ibraahim usoo dhiibay nebi ibraahim alla usoo dhiibay nebi ibraahimna dadka u sheegay marka taxriimkii rabulcaalamiin weeye wuxuu dadka gaarsiiyey nebi ibraahim marka cirkiiya dhulka markii la abuuray markaasa xaram laga dhigay maka waxaana loo waxyoodo dadka kadib soo gaarsiiyey nabiyullaahi ibraahim wa dacaa waa u duceeyey nebi ibraahim liahliha dadkeeda nebi ibraahim waa u duceeyey barako iyo risqi waasaca ugu duceeyey dadka reer maka waid qaala ibraahiimu rabbi jcal haada baladan aaminan warzuq ahlow min ahamaraat marka waa u duceeyey ilaahay magaaladan inuu nabadgelyo ka dhigo waxa weeyaan dadkeedana uu risaaqo midhaha xaggooda ka risaaqo waa u duceeyey waa u duceeyey waa uu u duceeyey markaasuu nabigu yidhi salى اllahu calayh wasalam wa inii aniga xaramtu waxaan xaram ka dhigay almadiina marka magaalada maka waa xaram ugaarteeda lama dili karo qofku hadduu dilo waxaa laga rabaa ugaarkuu dilay neef la ego xoolaa inuu bixiyo maka iyada waa saas ugaarta maka lama dili karo haddaad mid kamida disho waxaa kugu waajib ah neef la ego xoolaa inaad bixido dad goroyo disha neef geel ah lagaa raba ximaarulwaxshi haddaad dito lo ah lagaa raba neefkaa dishay neef la-ega lagaa raba waa saas maka mako waa saas nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam wa inii xaramtu lmadiina madiinan anuguna xaram ka dhigay kamaa xarama ibraahiimu maka sidii nebi ibraahim xaram uga dhigay maka marka madiinana waa xaram xadiidkan wuxuu naskuyo caddaynaa madiina waa xaram ayadana geedaheeda lama goy karo ugaarteeda lama dili karo waa xaram laakiin qowlka raajixa min aqwaali ahlicilmi ugaarteeda qofka dila waxa weeyaan neef la eg lagama rabo laakiin xaaraanu ku dhacay waa qof dambaabay laakiin wuxuu soo raray alqaadi ciyaad sharxiisa uu saxiix muslimka ku leeyahay ikmaal lmuclim kadibna imaam nawowi uu ka soo guuriyey sharxa muslimka jamaaca saxaabada ka mid a iyo imaam shaafici qowlkiisa qadiimka ah qofkii xaramka madiine ku ugaarsada ama geedaheeda gooyo hubkuu sito in laga qaadanayo qofkii ka qaata in xalaal uta wixii uu sito salbigiisa laga qaadana salbigiisa waa dharka iyo hubka iyo gaadiid wuxuu wato waa laga qaadana walidaa saas daraaddeed sacd ibn abi waqaas radia allahu canhu isagoo daabadiisa saaran oo usii socdo gurigiisa caqiiq ku yiilay u yimid addoon geed goynaya ku yaala magaalada madiina oo ama garaacaya markaasu wax alla wuxuu hub watow ka qaatay dhammaan iska qaatay oo iskala tegi markuu soo laabtay ayaa dadka addoonka iska lahaaya la hadlay oo yidhaahdeen addoonka usoo celi waxaad ka qaadatay ama annaga nasiya addoonka annagaa lahayn markaasuu yihi macaad allah ilaahiyaan ka magangelaa an arudda shay-an nafalin nafalaniihi rasuululahi sala allahu calay wasalam inaan soo celiyo wax rasuulku i siiyey ilaahaan ka magangelaa wa abaa an yarudda caleyh waana diiday inuu celiyo waa ka teg dib uguma celi waa isaga qaata rasuulkaba i siiyay saanu celiyahu idan markaa rasuulku waa inuu fasaxay qofkii aad ku aragto madiine isagoo ugaarka dilaya ama geed goynaya wax alla wuxuu hubsitaad ka qaadanay dharka iyo hubka iyo daabad hadduu wato iyo xogaagaas adaa iskale intaasaa lagu ciaaba intaasaa lagu ciqaaba xadiidkana imaam muslima saxiixiisa ku wariyey kun iyo saddex boqol lixdan iyo afar raqamka ah nabigu wuxuu yihi sal allahu calayh wasalam wa inii aniga dacawtu waan u duceeyey fii saaciha madiine suuskeeda iyo wa muddiha madaalkeeda bimiley maa dacaa ibraahiimu ducaduu u duceeyey ibraahim liahli maka labanlaabkeeda intuu ugu duceeyey labanlaaban ugu duceeyey marka magaalada madiina aaday u ducaysanta ilaahay baa waxa u barakeeyey ducadaas nabi maxamed sal allahu calayh wasalam ilaahay ayaa ugu barakeeyey marka madaalkeeda iyo waa barakaysan yahy waa barakaysan yahana waxaa loola jeedaa waxa weeyaan halka madaalee madiine yaalla madiine haddii lagu karsado wuxuu ku filan yahay dad uusan ku filnayn haddii meel kale lagu kariyo halka madaal ee madiine amase mudka madiine haddii magaalada madiine weliba intaa u dhaxayda waxa weeyaan laabataynka labada shardi labada waxa weeyaan xara inta u dhaxayda haddii lagu karsado wuxuu ku filan yahay dad uusan meel kale kuga filnayn wa khaasatan sheekh cabdicasiis ibn baas wuxuu yidhi waxa weeyaan qofkii dega madiine ayaa garan kara yur arrintaas wa khaasatan hadduu ka mid yahay dadka ahluliimaanka iyo taqwada ila qofaan hadda fiicnayn waxaa dhacda inuu barakada la tusin marka waa barakaysanta meeshaas waa barakaysanta wa can caliy bn abi aalib radia allahu canhu qaal qaala nabiyu nabigaa yidhi sala allahu calayhi wasalam almadiinatu magaalada madiine xaramun waa xaram maa bayna cayrin buurta cayr la yidhaahdo ilaa hawrin ilaa buurta hawr la yidhahdo laga gaaro rawaahu muslim aa wariyey cali bn abi aalib radia allahu canhu wuxuu yihi qaala rasuululahi sala allahu calayh wasalam rasuulkaa yidhi almadiinatu xaramun magaalada madiina waa xaram xaramki waa kan xuduuddiisi marka maa bayna cayrin buurta cayr la yidhaah ilaa hawrin intii laga gaaro rawaahu muslimaa wariyey bukhaarina waa wariyey marka waxaa yidhi shaarixa cabdullahi bnu saalex alfawsaan waa wahmiyu yidhi xaafidku markuu muslim kaliya u nisbayna muxaqiqan samiir ibnu amiir azuhayrina sidoo kale u yidhi marka xadiiska bukhaari iyo muslim ayaa wariyeen bukhaari waa wariyey lix kun lix kun toddoba boqol konton iyo shan raqamka uu ku wariyey muslimna waa wariyey kun saddex boqol iyo toddobaad labadaas buurood ayaa xaramka xuduud u ah labadaas buurood ayaa xuduud u ah dhanka koonfure waxaa ka xiga jabalu cayr buurta la yidhaahdo waa buur madow xoogaa gaduud yaru ku daran yahay oo waxa weeyaan ilaa qorax udhac ka bilowda ilaa qoraxda ay u dhacdo ka xiga dhinacaas koonfure ayuu uga teegsan yahay jabalu cayr ayaa la yidhaahdaa dhankaas kaleeto ee waqooyigana ah waxaa xad u ah jabalu thawr waa buur yar oo wareegsanoo saas u dheer oo ku taalla buurta uxud waqooyigeeda aad uga fogta marka marka ilaa halkaasay ku taalla labadaas buurood ayaa koonfur iyo ka kala xadaynaya waqooyi mashriq iyo maqrib xagga sharqi iyo xagga qarbina waxaa xadaynaya xarataanka labada shiila madow waxa weyan xarada waxaa la ihahdaa dhagxaanta madmadow buurta ay saaran tahay marka dhagxaantaas madmadow oo waxa weeyaan ka kala xigta qoraxda meeshay ka soo baxda meesha u dhacdo kuwaasaa xad u ah labadaas dhinacna faa'iido weynay ku leeda inaad garato xuduudda markaad madiine tagto fawaa'idaas waxaa ka mid a ducadii barakadeedii meeshaasaa lagu helaa waxaa ka mid a ugaarta xaaraanta iyo geedaha xaaraanta in la gooyo waa intaas waxaa ka mid a halkaas qofka jooga dajaal waa aaminu ka yihi duusan isagu munaafiqayn hadduu munaafiq yahay magaaladu waa gilgile marka dajaal banaanka soo istaago ma soo geli kareen munaafiqiintu markaasay aadaya haddaad munaafiq tahay adaaba raadsaa laakiin haddaad muumin tahay meeshaagaasaad jooge haddaad meeshaas adoo jooga uu dajaal yimaado ma soo geli karo magaalada madiina malaa'iga waa diiday ma soo geli karo xoogaa waa gilgilanaya markaasaa munaafiqiintu aadayana baxaya marka fawaaid badan ay leedahay ma fawaaid badan daacuunka iyo waxaasoo kale ma soo galan intaas barakaysan marka fawaaid aad u badan ayay leedahay baabu ifati xaj baabu ifati اlxaj xajka tilmaantiisa iyo wa dukhuuli makata maka gelideeda haadaa maxalu meeshaan waxaa laga gelayaa xajkii min bidaayati ilaa nihaayati tilmaantiisa waana axaadiista ugu cadaanta badan ee xajatu nabiy tilmaanta ayuu ku bilaabay waa xadiidkii dheeraaye jaabiri inkastuu wax soo gaabiyey oo wax badan ka soo tegey haddana uun inta ugu muhiimsaneed u keenay inta ugu muhiimsaneed ayuu keenay marka waa xadiis dheer marka oo aad u fawaaid badan aad u fawaaid badan weeye an jaabir bni abdlah an jaabir an jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma ana rasuulalahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam xaja waa xajiyey marka intaanaan bilowgiisaas gelin waxaan rabnaa inaan ka hormarinno ood ogaato nabiga sala allahu calayhi wasalam markuu hijrooday ka gadaal hal maruu xaji markuu hijroodoo ka baxay maka ee uu madiino degay kadib hal maruu xajiyey waana sanadii tobnaad ee hijriyada waa xajka la ydhaha xajatulwadaac xaj kale ma xajin halkaas xaj ayuu nabigu xajiyey sala allahu calayh wasalam waana ijmaac halkaas xaj inuu xajiyey oo usan ka badan xajin sida abu cabdillaahi alqurdubi mufhimka uu ku sheegay ibnulqayim zaadulmacaadka xaafid ibn xajar faxilbaarig halkaas xajuu xajiyey sababtoo ah magaalada dhanba waxaa la furtay sanadii sideedaad sanadii sideedaadaa la furtay waxa weeyaan ramadaanaana la furtay ramadaan oo sanadii sideedaad aha la furtay marka sanadii sagaalaad mushrikiina xajinayday iyo dad qaqaawan abubakara nabigu mas-uul uga dhigay xujayda ilaa haddii kale waxaa imaanaydaa nabigii iyo qof qaawan iyo gaal saddexdaas inay isla dawaafaan oo hadow marka la yidhahdo nabigaaba ogaa jiray iyadoo gaala dawaafaydo wax ka joogay marka nabigu sala allahu calayh wasalam sanadaas waxa wey ma soo xajin waxyaalaha cajaa'ibka waxaa ka mid a nabiga hadyigiisa fiiri sanadii sideedaadu furtay sanadii sagaalaad mushrikiintii oo qaawana dawaafe oo gaalo ah maadaama aan horay loogu sii digin lagama celin maadaama aan horay loogu sii digin ayagoo kufaara inta dharka xagga dhigtaan ay leeyihin dhar aan ilaahay ku caasiyey ku dawaafi ma markaasay dawaafayaan muslimiintii la dawaafayan abubakar iyo cali bn abi taalib ay la dawaafayan nabiga sala allahu alay waslam wuxuu marka sanadaas ma soo bixine wuxuu ku yidhi iclaane caliyow sanada soo socota qof mushrika sooma xajin karo qofkan ilaahay rumaynayu naga soo aadin baytka sanada soo socota sanadaan la iska daa tan labaad qof qaawanuna ma dawaafaya sanada soo socota ogaada taasuu nabi maxamed yiri sala allah alay taas waay ku baxaydaas waxay ku baraydaa hadyiga nabi maxamed sala allahu alay dadka fiiri asagoo gaal ah ah xukunkii wakti dheer loo sii sheega oo laleeyahay xukunka nuucaasa wakti hebel ma arki karno kadib fiiri waa hadda kufaarada marka sanadaas waxayna ahlulcilmigu wuxuu u baaqday nabigu wuxuu diidanaa mushrikiin iyo dad qaawan inuu la dawaafo marka abubakar sidiiqna amiiru uga dhigay xajka calina wuxuu yidhi iclaankaas bixi sidaasa markay sanadii saga sagaal tobnaaduu noolaa marka kadib sanadaasna waa sanaduu xajiyey xajatulwadaac marka bacda alhijra halkaas xajuu xajiyey laakiin qabla alhijra intuusan hijroon saddex iyo tobankii sanoo maka uu joogay hal mara ha lahuba inuu xajiyey oo itifaaqa hal mara inuu xajiyey hal mara ayuu xajiyey maka intuu joogay intuu maka joogay laakiin ahlucilmiga gabola waxay leeyiin hal mara maahane hal sanaba kama baaqan intuu maka joogay sanad walba iska xaji jiri xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay nabigu hal xaj kama tegin intuu maka joogay sanad walba waxa weeye marka xajka la gaaro de markuu degan yahay waa soo bixi jiray waa xaji jiray khaasatan markuu jahriga bilaabay dacwada markaasuu qabaailka mushrikiinta qabiil qabiil ugu tegi jiray xajka ilaa qabaailka mushrikiinta waa soo xaji jireen qabiilba meeluu degi jiray markaas ugu tegi jiray kan dacwada u sheega kanuu tagaa tawxiidku sheega kanuu tagaa tawxiidku sheega qolo walba wuxuu ka codsan jiray war may wadaydaanoo idinku may ammaan gelinaydaanoo waddankiina may geysaydaan aan tawxiidka wade odaan markaasay qaarka ugu roon waxay leeyihiin de adiga markaad dhimato bacdiga anagu madaxnimada ma yeelanna dhibkaan hadda xabadka u garaacni markaasuu leeya war arrintaas ta- arrin ilaahay u taalla wey ilahay meeshuu doonu dhigayaahe idinku ilaahay ma ku caabudaydaan may difaacaydaan aan tawxiidkan faafiye marka maya maya ballanqaad hadduusan jirin maya kuma wadi karno saasuu iskaga wadaa marka qolo walba tawxiidkaasuu sheegaa waryaa i wadaayana waa leey oo tawxiidka aan faafiyo diinka alle dadka gaarsiiye yaa id- iddifaacaya marka xajkiisana sidaas ayuu ahaa marka sanadii tobnaaduu nabigu u cilaanshay markaasuu yidhi waxa weeyaan waa xajina sanadan markaasa meel kastoo muslimiintu joogeen baadiyo magaalo kulli waa isku yimaadeen nabiga u yimaadeen si ay u raacaan taas waxay kutusaydaa siday u jeclaayeen saxaabadu nabiga inay la saaxiibaan oo ay cilmiga u- ka qaataan taasna waa midda keenta dhammaan kutubaha laga alifay xajka bilowga waxaad ku arkay in badan inay leeyihin qofka xaajiga ah waa inuu raacaa qof caalim ah oo xajkaas waxa weeyaan uga daydo si waxa weeyaan xajkiis uu dariiq sharciya ugu guto uuna uga faa'iidaysto wakhtigaas uu cilmina u soo xambaaro akhlaaqdiisana uu u soo ilaaliyo marka nabigay raaceen oy la saaxiibeen salawaatu llahi wasalaamu calayh can jaabir bni cabdilaahi radia allaahu canhuma ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala اllahu alayhi wasalam xaja waa xajiyey fakharajnaa waa baxnay uu yidhi macahu nabiga la jirkiisa xataa ataynaa ilaa aan nimid alxulayfa ka muslimiintii oo meel kasta iskaga yimid ayaa baxeen oo raaceen audu bilahi min shaitan rajim fawaladad waxaa dhashay asmaa binti cumays asmaa binti cumays waxa weeyaan waa zawjadii abubakar sidiiq waktigaas laakiin markaas ka hor waxaa ka shahiiday jacfar ibn abi aalib jacfar ibn abi aalibaa ka shahiiday carruurtiisao dhan ayada u dhashay marka jacfar waa tii waxa weeyaan dagaalkii mu'ta lagu dilay marka abubakar sidiiqaa guursaday markaasa markii laga soo dhaqaaqay magaaladooda dalxulayfa la maraayay wiilkii maxamed ahaa ayay u dhashay ayay u dhashay miiqaadkay ku umushay markaasay diyaar waxay u tahay shan boqoloo kilomitr ka hor inay la socoto diyaarka nabigay usoo cidirtay tir waa umulayxaan sameeye fawaladad way dhashay asmaa binti abibakar sid- ah, waxaan rabaa asmaa binti cumays weeye asmaa binti cumays ayaa dhashay waa zawjadii abubakar sidiiq markaas wiilkii maxamed ahaa ayay dhashay fa qaala nabigu wuxuu yidhi iqtasilii qubayso wastadfirii gufayso bihawbin maro wa axrimii xarmo waxa weeyaan qof kasta markuu xaj ama cumro xidhanaa waa inuu qubaysto xataa gabadha umusha xataa waxa weeyaan gabadha xaa'idada qubaysku ma kale le farqi qof walba oo xarmana waa inuu qubaysta waa sun marka nabig wuxuu ku yidhi qubayso waxaad samaydaa isti istidfaaq istadfiri macnaheeda waxay tahay waxay markaa samayn jireen suunay dhexda gabadhu ku xidhaneen markay dhexda ku xidhanto suuf ayay saaranay makaanka dhiigu ka imaana suufay saarsaareen calal ballaaranay marka inta suunkan hore uga xirto oo makaanka dhiigu ka imaanayo suufku saaran yahay ku aadiday dhabarkan suunka uga xidhin calalkaasa marka suufka ku celine dhiiggii marka ka daadama laakiin hadda tambooni caadiga sida dumarku yaqaanina iskaga xidhanay wa axrimii xarmo marka oo xidho saasuu nabigu ku yidhi sala allahu calay wasalam marka taas waxaa laga qaadanaa waxa weeyaan in qubayska laga rabo dhammaan qof kasta oo waxa weeyaan xarmanaya hadday rabto gabar umula ha ahaato hadday rabtana ha ahaato gabar oo xaa'ida ah wa sallaa rasuululahi rasuulka alle waa tukaday sala allahu calayh wasalama fi lmasjidi masjidka ayuu ku tukaday uma rakiba alqaswaa kadib ayuu wuxuu koray heshiisii oo aheed qaswaa ayuu koray nabiga sal allahu calayh wasalam wuxuu koray heshiisii markuu salaadii tukaday ka gadaal marka meesha uu ku tukaday salaadaas waa salaadee salaadaas uu markaas tukanaa waa midee waa midee waxa weeyaan ilaa nabiga sal allahu ala alayhi wasalam dalxulayfa wuxuu yimid markuu duurka tukaday oo madiine kusoo tukaday ka gadaal casruu yimid casri waa ku tukaday wuxuu kaloo ku tukaday maqrib wuxuu kaloo ku tukaday cishaa wuxuu kaloo ku tukaday salaadii subax salaadan marka hadda la sheegaya waa midde alcilmiga way isku khilaafaan salaadaasu miday aheed qowlka raajixa waa inay duhurkii aheed maxaa yeelay shan salaadood ayuu nabigu ku tukaday sala allahu calayh wasalam meeshaas dalxulayfa shan salaadood ayuu ku tukaday marka waa inay duhurkii aheed salaadaasu inay duurkii ahayd weye duurkii inay ahayd weye marka duurkii ayuu ku tukaday wa sallaa rasuululahi waa tukaday sala allahu calayh wasalam fi lmasjidi uma markuu tukaday ka gadaal rakiba wuxuu koray alqaswaa hashiisii qaswaa la dhihi jiray waa hasha magaceedii hasha magaceeda hasha hasha nabiga aa la dhihi jiray qaswaa xataa idastawad markay la kor noqotay bihi nabiga cala albaydaa banaanka masaajidka ka horeeye ahalla wuxuu ku dhawaaqay bitawxiidi tawxiidka tawxiidku waa talbiyada talbiyada macnaheeda tawxiida waa ilaah la keli yeelayo markaa tawxiidkiiu ku dhawaaqay macnaha talbiyadii ku dhawaaqay horey waxaan ugu soo ogaanay xadiidka cabdullahi bni cumar inuu yidhi nabigu wuxuu ka xirtay camalka cinda almasjid masjidka dalxulayfa agtiisuu ka xirtay inuu yidhi xadiidkan jaabirna wuxuu leeyahay waxa weeyaan wuxuu xirtay markay hashu la noqotay cala albaydaa banaanka marka waxaa lagu jamcinaa masaajidka agtiisuu ka xirtay cabdullaahi bni cumarna wuu arkay markaas hadhow haddana jaabir iyo saxaabo kale waxay arkeen markuu banaanka marayo talbiyeysanaya iyagona markaasay arkeen qofba miduu arkayuu sheegay marka laakiin cabdullaahi maadaama cilmi dheeraadu hayahoo masjidka agtiisa inuu ka soo xirtuu ogyahay isagu idan marka waa xaqiiqo inuu masaajidka agtiisa ka xirtay markii dambe banaanku marayana waa talbiyeysanaya saasaa lagu jamcina tawxiidkiiu nabigu ku dhawaaqay tawxiidkiina waaka labayka ilaahayo waan ku ajiibaa ajiibid ajiibid kale kasii dambaydo macnaheeda waxa weeyaan daacadaadaan ku nagaanahu laazima amarkaaga hadda waa qaadana hadha waa qaadana mar kale waa qaadana weligay waxaan ku sugnaana daacadaada wey inaan amarkaaga qaato ayaan weligay ku sugnaana wey dee taasna qofku markuu leeyahy waa inuu dareema macnahaas isagoo amarka ilaahay jebinaya mar walba dee been inuu iska sheega lama rabo taas waxay kaloo tusaydaa dadka ilaahay weyna horay uu amray inay soo xajiyaan sida nabiyullaahi ibraahim ilaahay uu ku yidhi waadin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka marka ilaahayo waanku ajiibay waxa weyaan amarkii adugu aad amartay in la soo xajiyo ilaah waa yeelo waa ikan aniga waa an yeelo waa ku ajiibay amarkaagana saasan mar walba u ajiibaya labayka waan ku ajiibay allaahuma allahaygiyo labayka waan ku ajiibay labayka waan ku ajiibay laa shariika mid wax kula wadaaga laka kuma sugnaanin adigaa iskale tashriica inaad wax waajibido inaad wax xaaraamtinimaydo inaad wax xalaalaydo adaa iskale si adaan kugu ajiibaa qof kale oo aan ku ajiibayaa ma jiro taxliil iyo taxriir waxaana xalaal ah waxaana xaaraan ah cid aan adiga ahayn kugu ajiib ku adeecima idan ballankaasna waa inaad xasuusan tahay ood hadhow ilaalida ood ilaahay la gelayda ood la hortaagantahay ood garataa cid aan alla ahayn inaysan wax xalaalay karin waxna xarimi karin laakiin haddaad waxa weeye inta iskala qaylido tiraahdo labayka hadhowna markaad ka soo dhaqaajido aad cid kale aad ku adeecdo taxliil iyo taxriim waxa weeyaan ala lacnatullahi cala alkaadibiin beenaalayaashaad ka mid tahay beenaalayaalkaad ka mid tahay ina alxamda mahadda iyo waa nicmata barwaaqadu laka aday kuu sugnaato adaa mahadda mudan nicamta addoommadu haystaan dhammaanna adaa bixiya cid kale ma bixido nimcooyinka adaa nimcooyinka bixiya walmulka boqortooyana aday kuu sugnaato koonkan tasarufkiisa iyo maamulkiisa ilaahayow keligaa uu kuu sugnaado laa shariika laka cid kula wadaagtaa ma jirto cid kula wadaagtaa ma jirto xataa ataa ilaa uu yimid nabigu albeyta beytka wadadii xoogaa waa soo gaabiyey talbiyadaasuu nabigu waday sala allahu calayh wasalam ilaa uu kacbada ka tegey ilaa uu kacbada tegey nabiga sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan goormuu soo baxay oo ka soo baxay waxa weeyaan magaalada madiina goormuuse gaaray waxa weeyaan magaalada maka goormuu maka gaaray nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka soo baxay magaalada madiina ayadoo shan ka dhiman tahay bisha waxa weeyaan dilqacda bisha dilqacda ayadoo shan ay ka dhiman tahay iyadoo shan maalmood ka dhimantuu baxay wuxuu galay maka ayadoo bisha dilxija afar tahay maalintay afar aheeduu galay waddada marka sideed maalmooduu kusii jiro maantii sagaalaadna waa maantuu galay sideed maalmood waddadu kusii jiray waa sii talbiyeysanayey waa sii socday waa sii socday marka sidaasay ahayd marka maka wuxuu galay maalin axad ah oo ay afar tahay bisha dilxija bisha dilxija madiinana wuxuu ka soo baxay maalin sabdi ah oo ay ka dhiman tahay bisha dilqacda shan maalmood ay ka dhiman tahay shan maalmood ay ka dhiman tahay ilaa uu marka beytka ka tegay talbiyadaas waday xataa idaa ata lbeyt marka waxaa laga rabaa qofka xaajiga intaas marka uu xirto ilaa uu ka tegayo talbiyada inuu wado waa waxyaalaha ajarka ugu weyn laga helo xajka iyo cumrada talbiyada xataa ata lbeyta ilaa uu beytka ilaahay ka tegay waa kacbada istalama wuxuu taabsaday arukna rukniga waxaa loola jeeda xajulaswadka xajulaswadka waa camalka ugu horeeya oo qofku markuu kacbada tago uu bilaabayo afar shay ayaa afartuba sunno tahay haddaad awooddo inaad ku sujuuddo aadna dhunkooto hadaadan awoodin waa inaad gacanta saarto gacantana shumido hadaadan awoodin waa inaad ul ku taabato usha shumido hadaadan awoodin waa inaad gacanta ku taagto oo tidhahdo bismi illaahi allahu akbar allahu akbar xadiiska marfuucay ku sugan tahay bismi illaahidana qowlka cabdullahi ibni cumar khalaas laakiin mar haddaad ishaartay gacantii dhagax ma taabana shumin maydi ilaa wax sooma aysan taabana ee waa iska socone waa iska socone marka nabigu waa taabtay faramala waa rucleeyey nabigu alaaan saddex wa masha waa socday afar wa masha nabigu waa socday arbacan afar afarna waa socday nabigu markaa toddoba goor weeye dhawaaf xajar aswadkaa laga bilaabaa markaad isla xajar aswadka timaada koow alaleeyahy meeshaad ka bilowday markaad soo gaartaa waxaa laleeyahay koow marka toddoba goor weeye saddexda wareega ugu horreyda nabigu ordaayay salawaatu ullahi wasalaamu calayh faramala waa rucleeyo waa orday nabigu alaaan saddex wa masha waa socday arbacan afar uma ataa nabigu wuxuu yimid marka dawaafku dhammaado dawaafkaas marka ugu horeeya weeye dawaafka orodka lo dawaafkaas haddii qofku cumro u xidhan tahay waa dawaafkii cumrada hadduu xaj u xidhan yahay ama xaj iyo cumra u xidhan tahayna waa dawaafulquduum waa sunna cumra u xidhan tahayna waaba rugniba dhammaan isku dar midku raba ahaado dawaafkaas ugu horeeya ayay sunno tahay saddexda gooro hore inuu ordo dawaafyada ka dambeeyo labada ah midna sunno maaha inuu ordo qof labada dawaafo ka dambayda mid waa maanta tobnaad midka dhacaya dawaafulifaadaha midna markaad soo tegayda dawaafulwadaacaad samaynayda wey labadaas sunno maahan inaad orodaa saddexda wareego hore iyo mid ka mida inaad orodaa marnaba ordi mayda laakiin dawaafka ugu horeeya markaad tagto saddexda wareega ugu horeyda ayaa sunadii ah inaad orodo inaad orodo markaa saddexdii wareeg waxa weya marka haddaad hesho meelaad ku orodo xoogaa haddaad hormarto oo wakti firaaqaad tagto wey laakiin mararka gabal inaad orodo iska daaya xataa ma soco karti adiga dhanba cagahan dhulka aad dhigtaaba dhib kugu noqon marka dambe waa bilgu sidaa marka ciriirigu wuxuu gaarayaa feeruhu inay isku ka yimaadaan inaad ka cabsato iska daa inaad orodeen marka haddaad awoodi weydo de waa iska soconay laakiin haddaad meelaad ku orado heli karto madaafka walow geesihiisa fog baa la ka dhige waa aad orde waa orde saddexda horaa la rabay haddii saddexda hore ay ku dhaafto ama waa halmaantay ama meelaad ku orado aad weyday afarta dambe ma orde may ma orde afarta dambe sunadoodu waa socod sunadooda bedeli maydid marka ma bedelayd uma ataa nabigu wuxuu yimid maqaama ibraahiima maqaama ibrahim marka riwaayadaha gabala caddaynaya markuu dhameeyey horta marka horetoo la bilaabayo orodka waxaa la socda idibaac qofku inuu go-a gacanta midigtaa kilkisha hoosteeda mariyo garabka bidixdaana saaro garabkiisaas midigtaa waa inuu baneeyo dawaafkaas ugu horeeyana wey meel kale maya laakiin xaaj waxaa ka ida mid meelahaanba taaganoo ayraboorkan iska taagan soomaaliya oo garab madow ir waxay ka dhiganta hadda adoo yidha duurkii beriyan tuka saxa waa qalab waa cibaado makaan leh oo meel ka bilaabato meelna ku dhammaato haddaad xaj tagto gurigu iska joogaa waa garab dayray ayraboorka waa garab madooy waxa weeyaan waa cibaado waktilena ma uu fahmin cibaado waktile inay tahay ma fahmaayo saas uu garab madooy garabkaa ka qarso cibaadadaanu waxa weeye markaa dawaafka bilaabayda ugu horeeya markaasaad garabka banaynay mar alla toddobada markaad dhamaydana waa inaad garabkaagi daboolata hataa fiiri labada ragca intaadan tukan labada ragca intaadan tukan aad bilaabay waa inaad garabkaaga daboolata marka todobada inta aad todobada wareegaydo garabku waa banaanaana laakiin orodku saddexda horu ku dhamaana iir saddex horu ku dhammaana marka nabiga sala allahu calayh wasalam markuu dhameeyey dawaafkii uma ataa wuxuu yimid maqaama ibraahim waxaa riwaayadaha xadiidka gobol ku sugan maqaam ibraahimka xaggiisa markuu soo maqaam ibraahimka waa dhagax oo nabiyullaahi ibraahim iyo nabiyullaahi ismaaciil oo wiilkiisii haajara u dhashay ah wiilkii haajar ay u dhashay nabiyullaahi ibraahim ila nabiyullahi ibraahim laba nabiyu dhalay nabi waxaa la yidhahdaa isxaaq oo waxaa u dhashay saara nabina waxaa la yidhahdaa ismaaciil waxaa u dhashay haajara isku hooyo maahan labadooda marka markii nabiyullaahi ismaaciil iyo nabiyullahi ibraahim ay masaajidkan ay dhisayeen kacbada markay dheeraatoo la gaari waayey waxa weeya nabiyullaahi ibraahim dhagaxaan u keen ismaaciil markaasuu ku istaagay waa ku istaagay marka cagti waaba ku taalla haddeer waagaas diisanta waa ku taalla dhalay geliyeen haddeer dhalay inta geliyeen ila dadki waa fuqfuqsanaya dadkii waa quraafiyaal noqday markaasaa dhagax inta dhala adag la geliyo oo maar la geliyo yaa meesha uu yaalla ayadoo sidaasaan laga fujin karin maartiiyay ku dhegan yihiin maanta o dhan meesha askarataankaasay leeyiin war xaaji war waa dhagax war waxaana waa maar meesha iska taal war nacfina male durna male orad ka tag markaa warkaaga mar raba iga tag leey iskari iyo mina ka dhegaysama waa maanta o dhan ku dhegaa cimaamadu marmarinaa salliyuu sita waa ku waa ku daliiga wuxuu leey bal barakaha ka helo wax ka fuji kara male cajaa'ib a ummaddii waa cajaa'ib waxa weya xididada waxaa ka galay wax un barakayso markaasaa kacbada marka xujaydu imaanayda kacbada mogta mara madoobaa ku daboolan dhammaanteed ilaa salka xujaydu markay timaado marada waa la laaba kor aan la geymelaysan gaari maxaa waa fubsanay waa goosana lagama fuji karo baraku ka raadina waa goosana markaasaa kacbada waa la qaawina ilaa waxaa la geynaa kala barka kor meelusan gaarin maanta bisha muxaram shan iyo tobanka taa lasoo daaya maalinkaas maalinkaasaa lasoo daaya oo ay xujay tagtay oo afar laga celi kara ay joogto ka warran waxyaalaha dadkii maanta siday u fogaadeen waxa weeyaan kacbadaasa de boqol askari ka badana taagan oo loogu talagalay inay ka celiyaan dadka kama celi karaan ka dhegaysama war waa dhagax war dha nacfi ma keeni karo ilaa saxiix bukhari sida ku sugan cumar ibn khadaab xajar asadka muxuu ku yidhi wallaahi inii laaclamu anaka xajar laa taduru walaa tanfac wallaahi waa ku aqaano dhagaxa tayo dhibna ma keeni karti dheefna ma celi karti dhibna ma celi karti dheefna ma keeni karti walowlaa anii ra'aytu rasuul اlahi salى اlahu alay slm yuqabiluka ma qabaltuka wallaahi rasuulkoo ku dhunkoon haddaan arag midaan ku dhunkoodin marka itibaac bay iga tahay sooma jeedin ha sheegin laguma karo ayagana aaba ka kacbaan buuraha meel kasta ay dhagxaanta ay ku dhegdhegay dhagxaantaasay barakaysanaya marka ummadii quraafo balaaya balaaya ku dhex faaftay bale marka maqaam ibraahimku waa dhagaxaas dhagaxa marka halkan kacbada agteeda uu yaalla intaa dawaafa inaad arkayda asagoo dhalad waxa weeyaan iyo maar iskula jiro meesha kacbada agteeda yaalla ayaad arkayda intaa dawaafaydo markaasaad fiirine khalaas marka xadiisa waxaa ku sugan nabigu markuu xaggiisa aaday inuu akhriyey aayadda qur-aanka ah oo rabulcaalamiin i watakiduu min maqaami ibraahiima musala aayaddaad akriya marka dad taqaan daadaan aqoonna waa iska soceen kadib waxaa la rabaa maqaamu ibraahiimka adiga iyo kacbada inuu idin dhexeeyo nin haddee waxa weeyaan wakti aad tagto dawaafka uusan badnayn oo dadku yar yihiin waa ku dhowaane marka asaga xaggiisaad ujeesanay kacbadina waa kusii aadanta halkaasaad ujeesanay marka soo ma jeedid khalaas laba ragcaa tuke oo ragcada hore reeya aad faatixada markaad akrido qul yaa ayuhalkaafiruun ku akrinaydo ragcada dambena markaad faatixada akrido qul huwa allahu axad khalaas sidaasaad utukay laakiin haddii dawaafku badan yahay muslimkaa dhibi dad badan oo jaahiliinaha dadka dhiba muslimiintaa waxa weeya laasim wuxuu leey waa inaan meesha ku tukado waana meeshii la maraya markaasaa fiiri halkaan islaana ka tilaabsanay meeshaan midaa uga taagan isagoo iska tukatanka male wax la yaab leh oo dareen la-aanta oo waxa weeyaan meel aad haddee adiga aadan lugahaagi ujeedin rabaa inuu ku tukado waa iska m waxaas lama rabo marka dawaaf badan yahay muslimkaa dhibin dembiyaad ka hele ka fogow waxaad tagtaa meel fog khaliya waa inuu iniin dhexeeyo adiga iyo kacbada maqaam ibraahim darabto masaajidka geeskiisa ku tug bal culummadu ijmaacay kusoo rareen masaajidka meesha rabto haddaad uga tukato waa kuwa ansax labada rag marka muslimka ha dhigin muslimka ha dhigin meel alla meesha rabto masaajidka uga tuko hadday meeshu buuxdo haddii kalena badanaaba waaba loogiyo waxaa bannaan gees fog oo aad awooddo inaad ku tukato isagoo maqaami ibraahiimkii hortaada ku aadan yaho kacbadayna kasii shaydo intii la rabeen intaasay ahayd watakiduu min maqaami ibrahim waxaa la rabaa waraa ibraahim inaad ku tukato oo uu kacbada xaggeeda kaa xigo maxaad u dhibaysaa marka muslimka waxa wey laba afaray isku raacayaan markaasuu leeya ku tuko anaa kaa celaya dadke markaasay agga iyo agga inta istaagaan ay xiraayaan muslimiinta dhib ka haysta marka waa wax la yaable wey wax la yaable wey meeshaasaad ku tukanayda uma ataa maqaama ibraahim ayuu ayuu tegey fasallaa waa tukaday laba ragco weeye uma rajaca wuu u laabtay ilaa rugni fastalama waa soo taabsaday markuu labadii ragco tukaday uu inta laabtayuu soo taabtay talaabtay uu haddana xajuasadkii taabtay tallaabashadaas dambe dadka agarkoodu ma yaqaaniin laakiin cabdullah ibn saalix fawsan halkan wuxuu baraarujiyey haddaadan taaba kelin sunno maahan inaad ishaarta inaad ishaarta markaas dambood labada ragcad tukata halkaa isga joog wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu wasalam wbaarak cala nabiyina maxamed